ciidankani waa ciidankii joogay markii horeba laascaanood kalabaydh tukaraq meesha la yidhaahdo yagoori gambare waa kii joogay haddeernaoo jooga maxay ku kala dan yihiin taasna magaalo deegaanka ka mid ay ahayd tanna waa magaalo deegaanka ka mid a midna bele kama wadin taana belaayo kama wadin tanna belaayadaba kama wadin reer tukarqa markaa waxaanu leenahay nabad baa idinka muuqata xasiloonidaa idinka muuqata ilaahay ha idin saayiidiyo wixii shakigu ku jirana waxaa leeyahay shakiga iska saara dhibaata ma jirto ciidankiinii baa idinla jooga dadkii maamulkiinii baa idinla jooga taas waxaan leeyahay aad iyo aad yaan khalkhalla idiin gelin qodobka labaad waxaan leeyahay nimanka ciidanka ee laleeyahay puntland meesha imaanayaan dadku dhibaato uma wacna dad islaamaynu nahay dad ehelaynu nahay dhulkiinii baad joogtaan dhulkayagii baannu joognaa qof reer soola oo ku dhimanaya tukara ku dhimanaya ama deegaanka ku dhimanaya ma jiro idinkuna dhul aan lahayd inaad ku dhimataan maaha garowe waxaan leeyahy reer garowe puntland waxay gelisay boosaaso dab ilaa hadeer dab baa ku jira gaalkacyo waxaa ku jira dab reer garowow idinkaynaan dab laydin gelin ciidanka somalilan meeshu jooga dhulkiisiibuu joogaa dadkuna dhulkoodiibay joogaan waxaan leeyahay dhibaato dhinacna uma wacna idinkana idinuma wacna annana nooma wacna dadkaa nabadda ku jooga dab hagelinina dab hagelinina cabdiwalow dani kuuguma jirto haddaad kordhisanayso si caadiya u kordhiso adigoo aan dagaal iyo dhib midna gelinin kii aad hawdka ka samaynaysay ee qorilaya aad ka samaynaysay ee dadka maatada aad ku leynaysay adduunkaasuma kuu kordhin waaye war karna kuu kordhin maaye dadka dhibaatada ka dah waxaan leeyahay nabad baannu ku noollahay ciidankayagu waa ciidankayagii dadkayagu waa ciidankayagii dowladdu wayadu waa dowladdaydii waxaana dhibaatada naga daaya horena dhibaataad nuugu hayseen haddeena dhibaataad nugu haysaan tukaraq wax dhibaatoo ka jiraa ma jiro deegaankeedan wax dhibaatoo ka jiraa ma jiro dhibaatadu xaggeennay jirtaa marba inta aad noo soo joogtaan baa dhibaatada noo jirtaa maalinba inta aad noo jirtaan puntland baa dhibaatada noo jirtaa tukaraq iyo oog waa laba boqol iyo dhowr iyo lixdan kilomitir meel dhibaata ka jirtaa ma jirto maxaa askariga puntland meeshu joogo dhibaatada dhigay askariga puntland meeshuu joogo maxaa dhibaatada dhigay waar adanu dhibaatada naga daayay
waxaan ugu weyn dadweynaha tukaraqeed iyo dadweynaha somalilan iyo dadweynaha gobolka soolba ogeysiinaynaa oo u sheegaynaa oo ay iyagu indhahooda ku arkaan ciidanka la jooga waa ciidan nabadeed waa ciidankii qaranka somalilan dalkuna waa somalilan iyo suud waxba kama dhexeeyaanan islaamnimo ahayn in waliba xubinta u leeyahay wuu og yahay teenni baynu joognaa teenni baynu nabad ku ilaashanaynaa teenni baynu isla janqaadaynaa teenni baannu gacmaha isku haysannaa ta iyadana nagu maanta ninna duulaan kuma ahayn ilaahayna wuu ogyahay